asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo dhinacyada badan inaga tusaalaysa taanan maantana waxay ina leedahay digniin ayay ina siinaysaa digniintaa ina siinaysaana kolley waa digniin dadkii hore caan u ahayd ama muhiim u ahayd laakiin maanta laga yaabo da'yarta iyo dhallinyaradu inta badan inaynan aqoonba u lahayn erayada meeshan ku qoran ama digniinta lafteedu iyo waxa ay tahay waana doorsoonka iyo dhaqanbedelka inugu dhacay qayb ka mid a sababtoo ah awlaaddeenna reemagaalka ah ama awlaaddeenna da'yarta ee magaalo joog iyo hertuuloodku inta badan afkeennii hooyaba kuma foogno ama maaragtay kuma sanduleelaan mar haddii arrintaas saa ay tahayna dee waaba maaragtay ama dhaqashadii xoolaha iyo noloshii iyo sida ay ahayd wax badan bayna ka ogeyn taas ayaa waxay keenaysaa dadku inay noqdaan dad wax badan ka dhegala waxaas badan oo ah waxa iyagu ay gaarka u lahaayeen ama waxa iyagu ay dhaqanka u lahaayeen ama wixii iyagu ay hiddaha u lahaayeen taas iyadiina waa midda dhaawaca soomaalida ku yaalla meel kastoo ay joogtaba shanta qayboodba dhaawaca ku yaalla ayay ka mid tahay middeennan maantana waxay ina leedahay ama xubinteennan murtada maanta waxa ay leedahay oo ay inooga digaysaa ama inoo sheegaysaa waxaa la yidhi labo labo ma buuxiyaan labo labo ma buuxiyaan haye waa kuwee labada aan labada buuxinin xubintana waxay inan leedahay laba labo ma buuxiyaan horta buuxintu waxaa weeye shaygu inuu karti ahaan meesha u galo ama uu mug ahaan meesha u galo karti iyo mug laba shay bay kala yihiin karti marka la dhaho waa qofku inuu leeyahay awood iyo waxqabad uu maaragtay hawsha ayadaa ku buuxin karo marka lagu leeyahay mugna waa sida caagadan meeqa qaadaa meeqala tiro biyay qaadaa weelkan meeqala tiro biyuu qaadaa weelkan meeqala tiro caanuu qaadaa weelkan meeqa kiilo sankoruu qaadaa weelkan taas iyadaa mug baa la dhahaa tanna waxaa la dhahaa karti labadaas qaybood ayay u kala baxayan labadiiba marka way isku duuduuban yihiin labadan lagu leeyahy laba ma buuxiyaan waxaa macquula labadaba inay wax inaga tusaan waxaa weeye haddii eeba idmahayo waxaa la yidhi labo labo ma buuxiyaan haye gartoy haween gole ma buuxiso ama garyaqaanad haween gole ma buuxiso waa soomaalida horaa dhahaysa aniga ma aha waxa dhahaya aad iyo aad ugu fiirso garyaqaanad haween ama gartoy haween gole ma buuxiso waa kow waa midda labaadee neef gaax badiyeyna gaawe ma buuxisho neef gaax badishayna gaawe ma buuxisho ayay xubinteenna murtida maanto ina leedahay midda hore waxa weeye gartooyad haween gole ma buuxiso marka lagu leeyahy gartooyad haween waa tee baa waxaan u malaynayaa waa gabdhihii afqabeenka ahaa ee bulshada dhexdeeda caanka ka ahaa ee la dhihi jiray heblaa tidhi heble ayaa tidhi heble ayaa ku heestay heble ayaa buraanburtay heblaa sidaa yeeshay heblaa saas yeeshay gabdhihii aad iyo aad ama gabdhihii meelaha garta iyo dooduhu ka jiraan ama meelaha raggu isku haysta gabdhihii intay tagaan dhexda go-a ku xidhaan kala goyn jiray ee kow iyo kurtib waxsiin jiray kuwa waxaa la dhihi jiray gartooy waa gartooy haween waa garyaqaanad haween garyaqaanad haween golo ma buuxiso sababta ayna gole u buuxinaynin maxay ahayd dee isha biliaadanku waa halis isha biliaadanku waa halis markaad maanta u fiirsato kuwii fanaaniinta ee heesi jiray ee gabdhaha ahaa ka soo bilow kuwii ugu horreeyey fanka soomaalida soo galee heesay ilaa iyo waadhow oo qaybihii dhexe ee laga yaabo toddobaatankii iyo wixii ka dambeeyey ilaa ay soo gaadheen ama siddeetankii wixii ka horreeyey waxaa laga yaaba intooda badan golo buuxis maba ahaynba golo buuxis ma ahayn markaan ku leeyahay xagga taranka oo kale inta waxaa laga yaabaa inay eber ahaayeen ama ayna taran fiican lahayn waa qayb ka mid a qaybaha un maaragtay amarada ilaahay ka mid a weeyaano waa halkaas waa laga raacay oo il iyo carab iyo wax badan ayaa jira waa gartooyad haween taa iyadii goloma buuxiso ama iyada lafteeda yaaba caaqilad isla caqli badan u arkiyo in la qabo oo laga dhaldhalo laga awlaadaba kuma kalsoono oo warur naga tagbadhiho nin walba way caydhin labada qaabba way noqon kartaa waa midda labaadee neef gaax batayna dee candhoolannimo ayuu halis u yahayo neefka in candhada laga galo oo naasuhu ay xag noqdaan oo naas guro oo candhooloobo iyana waa shay macquula labadaasba way inoo sheegeen dadkeennii hore maahmaahda maanta ee aynu ku soo qaadanayna xubinteenna burtida maanta idamkai iibe waxaa la yidhi duqayo ambatay iyo doqonnimoba looma maare helo